bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalى rasuuli اllah salى allahu عalayhi wعalى aalihi wsaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersiga caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobaad waxaanu ku joogaa aayadda saddex iyo labaatanaad ee suurat الnisaa allah waxaa u ihi subxaanah lilrijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna walinnisaai nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun mima qala minhu aw kahur nasiiban mafruudaa aayaadkan u horeeya ee caawa casharkeenna ka mid ah waxay ka warramayaan dhaxalka iyo irsiga taqriiru mabda'i atawaarusi fi lislaam wakhtigii hore jaahiliyada waxaa dhaqankoodu ahaa ragga xoogga ah ee duulaya ee dadka daafacaya mooyaane dumar iyo carruur midna dhaxalka nasiib kuma lahayn dabadeed markii islaamku uu yimidna fii bidaayati alislaam waxaa dhaxalka lahaa ubadka waalidka iyo xigtadana waa loo dardaarmi jiray oo allah waxau ihi subxaanah kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayran alwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiina bilmacruufi xaqan cala almuttaqiin allah waxau ihi subxaanah waxaa laydinku faral yeelay midkiin geeridu markay kusoo xaadirto xoole hadduu ka tegaayo inuu labadii waalid iyo xigtada si wanaagsan ugu dardaarmo marka waalidka iyo xigtadu dhaxalka nasiib kumay lahayn laakiin waa loo dardaarmayey ubadkuna dhaxalka waxbay ku lahaayeen waxaa xukumkaa nasakhay aayaadkan caawa aynu dhiganano ee fii suurati annisaa aayaadkan ugu soo horeeya waxaa la tilmaamay guud ahaan waalid iyo walad iyo xigtaba rag iyo dumarba xoolihii meydku uu ka tegay inay qeyb ku leeyihiin haba kala duwanaadaane marka taasi waxay nasakhday xukumkii hore oo lilrijaali nasiibu mima taraka alwaalidaan waxay tilmaamayaan rag iyo dumarba inay nasiib ku leeyihiin dhaxalka nasiibka loogu sheegay aayaadkan waa mujmal oo waa qeyb guud lama faahfaahin laakiin aayaadka dambe ayaa lagu faahfaahiyey waxa ay helayaan dhaxalkuna dee waa fanni dhan oo madax bannaan oo la daraaseeyo laakiin aayaadkani usuushii mawaariidka iyo asaaskii bay noo tilmaamayaan faahfaahintana waxaa loogu tegayaa fanniga faraa'idka waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wa idaa xadara alqismata ululqurbaa goobtii dhaxal joojinta ee dhaxalka lagu qaybinayey hadday yimaadaan dad xigto iyo agoon iyo dad baahan oon dhaxalka waxba ku lahayn ha yeeshee dee hungurihayo oo goobtii soo xaadiray wuxuun isaga jeediya haddaad waxba weydaanna hadal wanaagsan kula hadlo oo waquuluu lahum qowlan macruufa oo tusaale ahaan dadka dhaxalka ku jira hadday carruur yaroo aan talo lahayni ay ka mid yihiin oonay dad waaweyn oo tala ka gooda aanay ahayn inay ku yidhaahdaan dadka waaweyne carruur baa nagu jirto dee go-aan ma qaadan karee raalli ahaade hadal hagaagsan ay kula hadlaan waayo alkalimatu tayibatu sadaqa haddii kale waxaa la yidhi farsuquuhum minhu wuxuun ka siiya amarkaa jumhuurulculamaa waxay yidhahdeen waa amar amru nadbin wa irshaad waa uun shay mustaxab oo la jecel yahay waajibse kuma aha waxaa kaloo allah aayaadkan ku tilmaamay walyaksha allaha ladii walyaksha aladiina low tarakuu min khalfihim dadka waalidka ah ama mas-uulka ah ee hadday ubad taag daran oo daciifa adduunka kaga tagaan u baqan lahaa talow ubadkaagi miyay dayacmi dadka caynkaasihi siday ubadkoogaba ugu baqan lahaayeen ubadka ay taamtee muslimiintana inay u baqdaan oo daryeelaan oonay dayicin falyattaqu llaha walyaquuluu qowlan sadiida waxaa kaloo la tilmaamay xoolihii agoonta in la cunaa inay dulmi iyo xaaraan tahay naarna lagu mudanayo allah waxau ihi lilrijaali raggii waxaa u sugan nasiibun qeyb oo mimaa kii kamida taraka ay ka tegeen alwaalidaani labadii wax dhalay ee waalidka ahaa iyo walaqrabuuna kuwii xigtada ahaa walinnisaa'i haweenkiina waxaa u sugan nasiibun qeyb oo mimaa kii kamida taraka ay ka tegeen alwaalidaani labadii waalidee wax dhalay iyo walaqrabuuna kuwii xigtada ay ka tegeen oo waalidaankiiyo aqrabuuntu waa meytida dhimatay ragga iyo dumarka la tilmaamayo lilrijaali linnisaa'ina waa warasadii dhaxalka usoo joogsanayey marka haweenkiina waxay leeyihiin qeyb ka mida mimaa taraka alwaalidaani walaqrabuuna qeyb ka mida xoolahay ka tegeen labadii waalid iyo xigtadii oo mimaa kii ah ilayn mimaa taraka waxay ka tegeen labada waalid qayb ka miday leeyihiin haweenkii iyo raggii oo ka horreeyaaba marka mimaa qalla minhu aw kasura mimaada ama mimaada hore ka beddel ama ku bayaami haddaad ku bayaamiso kaa ay waalidaantiiyo aqrabuuntu ka tegeen oo mimaa kii ah qalla yaraada huwa maagu oo minhu maalka laga tegay ka mid ah aw kasura ama bate huwa maagu haddaad ka beddeshana mimaa taraka alwaalidaani walaqrabuuna bay ku leeyihiin qayb ka beddelo mimaa kii bay ku leeyihiin qalla yaraada huwa maagu oo minhu maalka meydku uu ka tegay ah aw kasura ama bata huwa isagu nasiibanna ficil nasbiye usoo qadar oo waxaa tidhaha jacala allaahu daalika arrinkaa la soo sheegay alla wuxuu ka yeelay nasiiban qayb buu ka yeelay qaybta oo mafruuda la gooyey oo la qoondeeyo cid kale aanay qaybinayn ilaahay baa qaybiyey oo cid kale uma dayn ama jacala allaahu daalika nasiibaa kaa alla wuxuu ka yeelay qayb mafruudaa la faral yeelay oo fardigu bimacna alwaajib iyo bimacna alqaci goyn iyo wujuub labadaba waa noqdaa markaa qayb la gooyey oo la qoondeeyey ama la faral yeelay oo la waajibiyey labadaba waa oo ansax bay ku tahay in lagu macneeyo halkaa markaa duuduub ahaan uunbaa loo sheegay inay wax ku leeyihiin waxay leeyihiinna faahfaahinteedii waa dambaysaa allah waxau idhi waidaa xadara markay soo xaadiraan alqismata qaybtii dhaxalka ululqurbaa dhowaanshaha kuwii u saaxiibka ahaa iyo walyataamaa agoomihii iyo walmasaakiinu kuwii baahnaa farsuquuhum arsaaqa oo minhu maalkii la dhexlayay wax ka siiya oo waquuluu waxaad ku tidhaahdaan lahum iyaga qowlaa hadal hadalka oo macruufa wanaagsan marka waa amru irshaad oo waa nadbi oo dadkii aan dhaxalka waxba ku lahayn ee idinsoo martiyey markii la qaybinayey wuxuunishooda isaga jeediya hadday idiin suurto geli weydana hadal hagaagsan kula hadla alkalimatu tayibatu sadaqa allah waxau idhi walyakhsha aladiina yakhsha faacilkeeda usoo qadar waa lafduljalaalaha oo walyakhsha waxaan u jeedaa cidda laga baqanayo ee khashyadu ku duldhacayso walyakhsha allaaha faacilku waa aladiina eh allahna iyadoo laga edebsanayo mafcuul lama yidhaahdee waa mansuub calawaa mansuub cala atacdiim walyakhsha allaaha usoo qadar allaha ka baqaan aladiina kuwii allaha ka baqaan low tarakuu waxaad usoo qadartaa low qaarabuu an yatrukuu hadday ku dhowaadaan inay ka tagaan sida jalaaluddiin asuyuudi uu soo qadarayo min khalfihim gadaashooda inay kaga tagaan hadday ku dhowaadaan durriyatan ubad ubadka oo dicaafan taag daran alle ha ka baqaan kuwa hadday ku dhowaadaan gadaashooda ubad taag daran inay kaga tagaan hee khaafuu u baqan lahaa calayhim ubadkaa taagta daran leh oo falyattaqu llaaha alle ha ka baqaan oo walyaquuluu ha yidhaahdaan qowlaa hadal hadalka oo sadiida hagaagsan waxaynu u soo qadaray oo low tarakuu loo loo yidhi low qaarabuu an yatrukuu waayo hadday adduunyada kaba tagaan dee cabsi uma taallo waxay baqanayaan intaanay adduunka ka bixin geeridoodu markay soo dhowaato ama ay sakaraadayaan ayaa ubadka ka dambeeya ee ducafada ah ay u baqanayaan talow miyay dayacmi mise wax daryeelay heli marka cabsidu goormay dhacaysaa maaha goortay tagaan hadday tagaan dee waaba dhinteen oo baqasha ma taallo laakiin waa markay ku dhowaadaan dhimasho sidaasaynu u soo qadarray low qaarabuu an yatrukuu ilain hadday tagaan cabsi ma jirta meesha eh macnahana culimmadu waxay ku fasireen waxaa horta hadalku ku dhacayaa qofka muxtadirkee geeridu ku soo xaadirtay dadkii goobjoogga ahaa ee la joogay oo waxaa la leeyahay horta marka hore wanaag kula taliya oo ninkan sii socda ama meydkan dhimanaya marka uu dardaarmayo ama talo aad siinaysaan waxaad kula talisaan ubadka ka dambeeya waxay ku intifaacaan xoolaha inuu uga tago oo aanu ka wada dardaarmin ama aanu ka wada baabi'in laakiin waxay dadka kaga maarmaan inuu uga tago taasi waa mid oo la leeyahay ninkii muxtadarka ahaa ee geeridu ku soo xaadirtay hadal wanaagsan oo dan u ah agoonta uu ka tegi doono kula hadla sidoo kalena sida ubadkiinnaba aad ugu baqan lahaydeen haddaad dhimasho ku dhowaataan ubadka muslimiintaee laga dhimanayana u baqa oo waxaad ku hadlaysaan iyo waxaad kula talinaysaan qofka sakaraadaya iyo waxaad ubadka kula dhaqmaysaanba kuwiina sidaa ka yeeli lahaydeen oo kale ka yeela marka khulaasadu waxay tahay ninkii ubadkiisa u baqan lahaa hadduu dhimasho ku dhowaado ubadka muslimiintana ha u baqo ha daryeelo yaanu dayicin qofka sakaraadaya ha kula taliya wixii dan u ah durriyaddiisa ducafada ah oo yaanu lugoyn muraadkiiyo macnuhu waa kaas walyakhsha aladiina ay walyakhsha allaaha ilaahay ha ka baqaan aladiina kuwii low tarakuu ay low qaarabuu an yatrukuu hadday ku dhowaadaan inay ka tagaan oo min khalfihim gadaashooda inay kaga tagaan hadday ku dhowaadaan durriyatan ubad ubadka oo dicaafan taag daran khaafuu kuwii u baqan lahaa calayhim ubadkaa taagta daran ay ku dhowaadeen inay ka dhintaan kuwii u baqan lahaa dee falyattaqullaaha ubadkan kale aytaamtae muslimiinta ee ay mas-uulka ka yihiin ama mas-uulkoodii ay la hadlayaanna ilaahay ha kaga baqaan oo yaanay dulmiin oo walyaquuluu ha ku hadlaan qowlaa hadal hadalka oo sadiida hagaagsan ha ku hadlaan oo waxay kula talinayaan wax yacni durriyaddaa ducafada ah wax dan u ah ha ahaado ina aladiina kuwa yaakuluuna cunaya amwaala alyataama agoonta xoolahooda dulmaa yacni dulmi dartii u cunaya ama dulman ay daalimiina xaal ay yihiin kuwa dulmi falaya kuwa agoonta amwaashoodii cunaya innamaa yaakuluuna waxay ku cunayaanu fii butuunihim caloolahooda dhexdooda naara dab unbay ku cunayaan waa tasmiyatu shayi bismi maa ya-uulu ilayh waa shaygoo lagu magacaabo waxa uu noqon doono cidhibtiisa dambe oo xoolaha agoomeeday cunayaan cidhibxumada dambe ka dhalataa naar bay noqon doontaa tii baa lagu tilmaamay waa sida innii araanii acsiru khamra oo casiirka marka uu miiraya khamre maaha oo waxa uu noqon doono biictibaari maa ya-uulu ilayh marka innamaa yaakuluuna waxay ku cunayaanuun fii butuunihim caloolahooda dhexdooda naaraa dab waa waxaa cuntadaa xaaraantii ay noqon doontae cadaabka ahi akligana culimmadu waxay yidhahdeen waa mutlaqu tasaruf yacni cunitaanka cayntiisa looma jeede si kastoo loo adeegsadaa way soo gelaysaa cun ama cab ama xidho ama hoy aad u hoyata ka dhigo sidaa doonta u isticmaal wasayaslowna waxaanay geli doonaan ama ku guban doonaan saciiran naar holcaysa yuusiikum allahu fii awlaadikum dhaxalkii mujmalka loo sheegay duuduub ahaan halkanaa wax ka mida lagu faahfaahinaya oo ilaahay waxa uu ku tilmaamayaa halkan meydkii dhintay ama inamo soocuu ka tegey ama hablo soocuu ka tegey ama isku jir buu ka tegey ama waalid oo asalkii dhalay iyo faracii isaga ka farcamay ayuu ka wada tegey ama walaaluu ka tegey suwarkaa unbuu yeelan marka meydkii hadduu ka tegay hablo iyo inamo isku jira waa lidakari midlu xadil untayayni labkii ama inakii ama ninkii wuxuu helayaa labadii hablood ama labadii dumarka ahaa dheeftoodii oo kale macnaha waa ku libinlaabmaya oo inatu intay qaadato libinlaabkeed buu inaku qaadan waa sidaa midlu xadil untayayn waana cadaaladda caynteediiyo lafteedii oo ninku isagaa duulaya isagaa dagaalamaya isagaa difaacaya isagaa meherka bixinaya isagaa masruufaya isagaa mariinka qaba waxaasoo dhan isagoo qaba oo inata aan waxba laga rabin oo mas-uul laga yahay haddana waa simantihin dee cadaalad ma aha cadaaladdu waxa weeye ka hawshu ku badan tahay hantida in loo badiyo waa cadaaladda rabbi haddii meydku uu ka tegay hablo sooca ama dumar sooca oon rag la socon hadday inan keliya tahay xoolihii laba marka loo qaybiyo kala badh bay la tegi hadday hablihii laba iyo wax ka sii badan yihiin toban ama labaatan ha noqdaan ama laba ha noqdaane waxay helayaan xooluhuu ka tegay saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ahaan haddii meydku uu ka tegay labadii waalid ee dhalay iyo awlaaddii labadii waalid mid walba wuxuu helayaa waxa weeyaan likulli waaxidin minhuma sudus lix meeloodow meel suduska ma wadaagayaan aabbihii iyo hooyadu ee mid walba xoolaha madaxoogii lix meelood marka loo qaybiyo meel buu helayaa hooyadiina meel bay helaysaa aabbihiina meel buu helayaa meel ma wadaagayaane mid walba sudusul maal xoolaha sidiisa marka lix loogu qaybiyo meel ahaan baa mid walba gaarkiisa u helayaa macnaha waa laba sudus ee suduska shuraaka kuma aha haddii marka meydkii dhintay aanu farac waarisa ka tegin wax ubad ah ubad marka la leeyahay laa walad walaa walad alwalad waladulbinti un baan soo gelayno dee inatu awlaaddeeda nasabkeedii wuu baydhayaa laakiin inaka awlaaddiisii unbaa silsiladii iyo nasabkii ku xidhiidhsan oo waladulibni unbaa soo gelaye waladulbinti isaguba halkaasuu ka baxaya marka haddii waxa weeyaan waladulwalad iyo walad midna aanu lahayn meydkii dhintay oo labadii waalidna ay dhaxlayaan waxay hooyadii helaysaa thulutsulmaal saddex meeloodow meel baaqigana aabbihii baa qaadanaya haddii waxa weeyaan meydkii dhintay uu ka tegay walaalo tacaduday walaalo tacaduday marka la leeyahay waa laba iyo wixii ka badan oo baabka dhaxalka jamaca waxaa loo yaqaanaa labuu ka bilaabmaa jamaca dhaxalku iyo wixii ka sii badan oo labadii musanaha loo yaqaanay naxwada ee waxa weeyaan cilmulfaraa'idka jamaca labaa u yar oo marka la leeyahay walaalo tacaduday labaa u yar labadu waa jamac iyo wixii ka sii badan marka walaalo tacaduday meesha hadday joogaan hooyadii waxaa ku dhacaya wax la yidhaha xajbu nuqsaan xajbu nuqsaanku waxa weeye waxay hoos uga degaysaa min awfari xadayha labadeeda dheefood tii ugu weynayd hoos bay uga daadegaysaa oo halkay ulud ka qaadanaysay sudus bay usoo dhaadhici oo waxaa suduskana usoo dhaadhicinaya dee ikhwadaas tacaduday sidii awlaaduba ay suduska ugu soo waxa weeyaan ridayeen ayay hooyadii sudus qaadan baaqigiina aabbihii ayaa qaadan waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ay culimmadu yidhaahdeen waxay yidhaahdaan fi lxajbi amrun cajabun likownihim xajabuu wa xujibuu walaaluhu arrin la yaab leh xajbiga walaalaha ayaa ku sugan oo markii hooyadii walaalo tacaduday la helay walaalihii tacaduday iyagii hooyadii way xijaabeen oo suludkeedii way seejiyeenoo sudus bay hoos ugu soo dhaadhiciyeen iyagiina waxba may helina baaqigii aabbihii baa ladha- la dhaqaaqay oo qaatay marka iyagu xajabuu wa xujibu yacni hooyadunbay seejiyeen suludkeedii waxba may helin walaalihii marka waa arrin la yaab le baa la yidho liannahum xajabuu wa xujibuu intaasoo dhan haddaba dhaxalka intaan far la saarin ilaahay wuxuu ku qayday min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn marka lasoo dhaxal joojinaya dadkii kow horta dardaarankii baa laga fulinayaa meydku uu dardaarmay dardaarankana waxaa shardi u ah kow saddex meeloodow meel iyo wixii ka hooseeya ulud wax ka sarreeya in la dardaarmaa ma bannaano oo dee xoolaha warasadaa leh laa wasiyata liwaarisin oo qof dhaxalka wax kulana looma dardaarmi karo wa in allaha qad acطaa kula waaxidin kula a kula waaxidin xaqahu fa falaa wasiyata liwaarisin in allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarisin nebigu waxa uu yihi mid kastoo xaq leh ilaahay xaqiisii waa siiyeye mid dhaxlaya oo warasada ka mida dardaaran ma leh marka loo dardaarmi maayo falaa wasiyata liwaarisin marka horta dardaarankii waa laga fulin wixii duuna ulud saddex yacni saddex meeloodoo meel iyo wixii ka hooseeya waarisna dardaaran laga siin maayo xataa hadduu u dardaarmay deyntiina waa laga bixin tu alla uu ku lahaa hadday tahay fa daynullaahi axaqu an yuqdaa culimadu tusaale waxay usoo qaataan dee xajkii waajibka ah haddaanu gudan ama deyn dad ku lahaayeen ha noqdaani deyntiina waa laga bixin laakiin waxaa la yidhi waxay ku kala duwan yihiin deynta iyo wasiyadu deynta waxaa laga fulinayaa marka meydkii laga diyaargareeyo xoolihiisa laga aaso ra'sulmaalka intaan la qaybin horta deyntii waa in laga bixiyo far intaan la saarin laakiin wasiyadu iyadu waa min athuluthi famaa duunahu waa saddex meeloodoo meel iyo wixii kasii hooseeya laakiin deyntu waa min ra'silmaal xataa xoolaha hadday wada qarqinasoonay waxbaba ka soo hadhayn waajibku meydka deyntiisii waa in laga gudo intaan far la saarin iyadoo raasamaalka laga bilaabayo marka intaas baa aayaadkana ay tilmaamayaan allah waxa uhi yuusiikum allaahu ilaahay wuxuu idin dardaarmayaa fii awlaadikum fii shani awlaadikum ubadkiinna arrinkoodii baa alla idinkala dardaarmayaa oo bimaa yadkuru sida suyuudu uu soo qadarayo waxa uu sheegi doono rabbi ayaa ubadkiinna uu idinkula dardaarmayaa waa maxay waxa uu sheegi doonaa lidakari halkanay ka bilaabmaysaa lidakari kii labka ahaa waxaa u sugnaaday midlu xadil unhayayni labada dhadig dheeftoodii oo kalaa u sugnaatay oo dee inakii inatii waa ku libin laabmayaa oo haddii inan iyo laba hablood meydkii uu ka tegay xoolihii marka laba loo qaybiyo kala badh inakaa qaadan badh ka soo hadhana labada hablood baa loo qaybin ilan wuu ku libin laabmayaaye allah waxau idhi fa in kunna hadday awlaaddii ahaadeen nisaa'an haween haweenka oo fowqa snatayni laba ka badan oo ka sarreeya falahunna iyagana waxaa u sugnaaday huluthaa maa taraka maalkuu meydku ka tegay saddex meeloodow laba meelood baa u sugan huluthaan marka waxaa la ysku khilaafay fowqa masile iyo tawkiid baa mise waa macno weyleedho waa maqsuuda sida raajixa maaha sile iyo tawkiid midnaba eh waa maqsuuda muraadkuna waxa weeyi haweenkii hadday ahaadaan laba wax ka badan oo meydkii haweenka uu ka tegay laba iyo wax kas yacni laba wax ka badan ay yihiin yaanan odhan laba eh fowqa snatayni bay aayaddu ka bilowdo saddexa marka waa saddex iyo wax ka badan marka meydkii hadduu ka tegay saddex hablood iyo wax ka sii badan ilan fowqa snataynku saddex buu ka bilaabmayaa laba waxa ka sarreeyaaye dee waxay leeyihiin thuluthayn saddex meeloodow laba meelood ayaa ay leeyihiin khilaafka ku jira fawqadu ma sile iyo tawkiid baa mise waa maqsuud oo macnoay leedahay waxa weeye dee culimmada qaar baa leh haddii la tilmaamay in saddex iyo wixii kasii badan hulusayn ay leeyihiin dee labadii maxay leeyihiin ilan labadu fawqa snatain maahe fawqa snataynku salaasuu ka bilaabmaya sida raajixa ah fawqa sile iyo tawkiid maahe waa maqsuuda macnaheedana waa loo jeedaa oo waa haweenkii laba markay ka bataan saddex iyo wixii kasii sarreeya hulusayn bay leeyihiin labada laftoodiina hulusayn bay leeyihiin laakiin labada hulusaynka ay leeyihiin aayaddan dee lagama fahmayo ilan aayaddani saddex unbay ka bilowday fowqa snatayn waxaase laga fahmayaa horta nebigu sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa waa ku caddeeyey ilan sunnadu qur-aankay fasiraysaa oo wa anzalnaa ilayka dikra litubayana linnaasi maa nuzila ilayhim oo xadiidka saxiixa ee sunanta iyo xaakimkuba ay soo saareen xadiidu jaabir ee haweenaydii sacad ibnu rubayic oo uxud lagu dilay ayaa iyadoo cabanaysa nebiga u timid waxay tidhi yaa rasuula allah sacad adiga la jirkaaga macaagaa lagu dilo dee uxud buu ku shahiiday laba habloodna waa ka tegey adeerkoodna xoolihii oo dhan waa wada qaatay lana guursan maayo xoolo la'aan nebigu waxa uhi yaqdi allaah ilaah baa xukumi dabeed aayaddanaa soo degtay nebigu markaa adeerkood buu u yeedhay waxaanu ku yidhi acti bnatay sacdin adsulutayni wa acti ummahuma humuna wamaa baqiya fahuwa lak wuxuu ihi warniyahu kaalay labada habloodeed adeerka u tahay hulusaynsi xoolihii uu ka tegey sacad saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood sii labada hablood hooyadoodna sumunsii siddeed meeloodow hal meel ilaan farac waarisaa jira oo way noo iman doontaa marka farac jiro haweenkii waxay yeelanayaan sumun eh wixii kuu soo hadha adigiyo nasiibkaa qaado yacni aduu casabaa tahe wixii kuu soo hadha casabadana waxaa lagu yaqaanaa wuxuu sugayaa un maa baqiya oo alxiqu lfaraa'idu biahliha famaa baqiya faliawlaa rajulin dakar hadday waxu soo hadhaanna wuu qaadan haddii kalena wuu iska dhaqaajin marka wamaa baqiya fahuwa laka ayaa uu yidhi marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa hadday aayaddu fowqa snatayni saddexdii iyo wax ka badan ayaa huluhaan la aayaddu hadday tilmaantay xadiidkuna wuxuu tilmaamay labadii habloodna inay huluhaan leeyihiin kaasi waa daliil qiyaasna waa loo deliishaday inay labada habloodna huluhaan helayaano aayadda ay noo iman doonta allahu yidhi fain kaanat snatayni falahuma huluhaani mima taraka fain kaanat snatayni waxaa loo jeedaa waa ukhtaan waa meydku labadii habloodee walaalaha ahayn uu ka tegey baa la yidhi huluhaan bay leeyihiin halkaa culimmadu waxay ka qiyaas qaateen sida jalaalayn kuwa uu tilmaamayo haddii labadii hablood ee meydka la dhashay huluhaan ay heleen labaduu dhalay baa ka mudan ee farciisa ayoo uga awleysan inay iyaguna huluhaan helaan marka labadii habloodna binnasi waalqiyaasba huluhayn bay ku heleen wain kaanat hadday ahaato ayilmawluuda ta la dhalay waaxidatan mid hadday tahay inan keliya hadduu ka tegey falahaa waxaa u sugan inatii keliyahayd annisfu xoolihii kala badhow badh bay helaysaa weliabaweyhi labadiisii waalidna waxaa u sugan abaweyn waa min baabi takliib o alabu waalummu ayaa jaanibka aabbo inta la xoog badiyey lagu yacni labadoodaba lagu tasneeyey abaweyn alabu waalummu waliabaweyhi labadiisii waalidee dhalay waxaa u sugnaaday meydka dhintay likulli waaxidin mid wal oo minhumaa labada waalid ka mida aabbihii iyo hooyada waxaa u sugnaaday assudusu lix meeloodow meel likulli waaxidin waxaad ka beddeshaa liabaweyhida oo labadiisa waalid waxay helayaan likulli waaxidin minhumaa mid waloo labada ka midii wuxuu helayaa waa bedel waxauu suyuudi odhanayaa wa nuktatu lbadeli nugtada iyo faa'iidada beddelkan ku jirtaana waxa weeye inaanay shurako ku ahayn suduska labada waalid ee mid walba gaarkiisa u helayo waayo haddii la odhan lahaa weli abaweyhi sudusu waxaa la moodi lahaa xoolaha lix meeloodow meel inay wadaagayaan aabbihiiyo hooyadu laakiin ilaahay wuxuu caddeeyey inaan muraadku sidaa ahayne mid walba gaarkiisa sudus u helayo marka weli abaweyhi labadiisii waalidna likulli waaxidin mid wal oo minhumaa labadooda ka mid ihi wuxuu leeyahi o iskii wuu helayaa assudusu lix meeloodow meel oo mimaa kii ka mida taraka meydku uu ka tegey waa in kaana hadduu sugnaaday lahu meydkaa dhintay waladun ilmo marka ilmaha ilmihiisiina waa la mid walad ama waladu walad oo awlaadulibnigii ah labiyo dhadi kuu doona ha noqdo walad ama waladu walad hadduu u sugnaaday waalidkii sudus bay usoo dhaadhacayaan fain lam yakun haddaanu ahaanin lahu meydkaa dhintay waladun ilmo oo walad iyo walad waladtoona anuu aanu ka tegin wa warisahu oo ay dhaxlaan abawaahu labadiisii waalidna faliummihi hooyadii markaa waxaa u sugan adthuluthu xoolaha saddex meeloodow meel ayay helaysaa oo suduskii waa ka sarraysaa ilaan farac wax dhexlaan meeshii oolin oo asal uunbaa jooga hooyadii ulus bay helaysaa walil abil baaqi aabbuhuna dee waa casabe eh intii hadhuu la tegayaa fa in kaana haddaba hadduu ahaaday lahu meydkii ikhwatun walaalo tacaduday labaa ugu yar iyo wixii ka badan meydku hadduu walaalo u sugnaadu walaalo tacaduday ka tegey laba iyo wixii kasii badan faliummihi hooyadii waxaa u sugan assudusu lix meeloodow meel oo hooyadu uludkii hoos bay uga soo dhacaysaa oo sudus bay u soo dhaadhici oo sida faracuba uu sudus ugu soo dhaadhicinayey ayaa ikhwada tacadudayna uludka intay ka keenaan sudus ay keenayaan oo waa xajbu nuqsaankii oo dheeftii hore way ka yaraysanaysaa ilan walaalo tacaduday baa yaalla meesha aabbuhuna markaa baaqigii ayuu helayaa halkan waxay culimmadii faraa'idka dhigi jirta ay ku mahmaahi jireen oo odhan jireen hooye welad weyday oo welad weladkii weyday oo walaalo tacadudo weyday ulus la weecatay macnaha hooyada haddii aanu welad meesha joogin welad weladna aanu joogin walaalo tacadudana aanay joogin waa faliummihi ulusudah haddaba waxaasoo dhan maxaa u shardi ah min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn waa tan intaan waxba la taaban waxaad usoo qadartaa yastaxiquuna daalika warasadaa la soo xusay miiraadkaa waxay mutaysanayaan min bacdi wasiyah ay min bacdi tanfiidi wasiyatin sida suyuudi uu soo qadarayo mudaafka tanfiid soo qadar min bacdi tanfiidi wasiyatin waa dardaaran fulintii dabadeed ayay mutaysanayaan dhaxalka dardaaranka oo yuusii ay awsaa waa mudaaric maadi looga jeeda eh u dardaarmay meydku bihaa wasiyada wasiyo uu meydku dardaarmay markii la fuliyey dabadeed ayay mutaysanayaan miiraadka aw daynin aw bacda qadaa'i daynin qadaa buu soo qadarayaa suyuudi aw bacdi aw min bacdi qadaai qadaa'i daynin ama dayn lagu lahaa gudista laga guday dabadeed ayay mutaysanayaan miiraadka ah macnaha dhaxalkaa waxay mudanayaan oy qaybsanayaan marka dardaarankii shuruudda lahaana laga fuliyo deyntii lagu lahaana laga bixiyo ayay mudanayaan miiraadkaa alla waxau ihi aabbaa'ukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum inamadiinna laa tadruuna garan maysaan ayuhum kooda aqrabu idinku dhowaansho badan lakum idinka nafca xagga waxtarka fariidatan oo macnaha sida ilaahay u qaybiye asal iyo farac iyo xawaashi iyo walaalo iyo lab iyo dhadig idinku siday idinku kala waxtar badan yihiin garan maysaan ay u kala badsanayaane allihii abuuraa og ee u daaya qaybta fariidatan ay farada allaahu daalika arrinkaa ilaahay waa faral yeelay fariidatan faral yeelid oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay macnaha arrintaa ilaahay wuxuu gooyey goyn oo loogu noqon maayo cidi kaga daba dhufan maysa allaa qaybiyey ama ilaahay wuxuu faral yeelay faral yeelid oo sidaasuu waajibiyey waayo ina allaha ilaahay kaana waxau ahaaday huwa alle caliimaa kii ogaal badan xakiima ee xikmad badan walakum nisfu maa taraka aswaajukum halkanna khulaasadeedu waxa weeye haddii haweenkii dhintaan oo raggii nool yahay raggii waxay helayaan xoolihii xoolahay dumarkooda ama xaasaskoodu ka dhinteen kala badhow badh haddaanay haweenkaasi carruur ka tegin carruurta ama iyaga ha u dhalaan ama cid kale ha u dhalaan walad ha noqdaan walad walad ha noqdaan kol haddaanay farac waarisa haweenkii ka tegin oo raggoodii un ay ka tegeen xoolihii marka laba loo qaybiya qayb baa raggii ay qabay waxa weye zawjkii qabay qayb buu qaadanayaa marka dee haweenayda ilaan aswaaj badani kuma kulmi karaane waa uun ninkeediibaa kala badh qaadanaya oo haweenkaa tacadudo zawjiyada ee dee zawjku ma tacadudo oo haweenayda dhowr nin kuma kulmaan ee dee waxa weeyaan dhowrka dhowrka dumara ee raggunbaa dee dumarka badsada marka calaa kullin waxaynu u jeednaa uun markay xaaskii ka dhimato ninkii zawjkii wuxuu helayaa kala badh haddaanay ubad ka tegin ama isaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhasho waa qodob hadday carruur ka tagto welad ama weladu welad wuxuu u soo dhaadhacayaa ninkii rubuc afar meeloodow meel ayuu helayaa ilaan farac waarisaa jooga cagsiga haddii kuwa dhintay ay ragga yihiin kuwa hadhayna ay dumarkii yihiinna markaa dumarku waa tacadudayaan oo afar haweenuu ka tegi karaa mid keliyana waa ka tegi karaa mar walbana miiraadka haweenku raggooda dhintay ay ka helayaan mid hadday yihiin iyo afar hadday yihiinba waa isku miiraasuun oo farabadnaanta faral ugu soo kordhi maayo haddii markaa raggoodii ka tegey wax ubada aanay raggaasi ka tegin ama haweenkani ha u dhalaan ama kuwo kaleba ha u dhalaane ubadba farac waarisaba haddaanay ka tegin laa walad walaa waladu walad haweenkii waxay helayaan rubuc afar meeloodow meel markaan raggii ka tegin farac waarisa yacni carruur hadday farac ka tagaan raggii haweenkii waxay helayaan humun siddeed meeloodow meel ayaa ay helayaan hadday hadduu afar dumara ka tegay afartuba sumunkay wadaagayaan faral u soo kordhi maayo hadduu waxa weeyaan aan farac jirinna rubcunbay wadaagi oo haweenku hadday bataan iyo hadday yaraadaanba faralkooda rubuc iyo humun kaasunbay shuraako ku yihiin hadday bataan keli hadday yihiinna keli ku yihiin intaa unbay ka hadlaysaa aayaadkani walakum waxaa idiin sugnaaday nisfu maa shay kale barhkii kaasoo taraka ay ka tegeen aswaajukum haweenkiinu ay ka tegeen in lam yakun haddaanu ahaanin lahunna haweenkiinni idinka dhintay waladun ilmo haddaanay ubad ka tegin xoolahoodii kala badhow badh baa leedihiin raggiiow fa in kaana lahunna haweenkiinni hadday u sugnaadeen waladun ilmo oo carruur ay ka tegeen falakum waxaa idiin sugan alrubucu afar meeloodow meel oo mimaa kii ka mid a tarakna haweenkiinnu ay ka tegeen waase goorma min bacdi wasiyatin ay min bacdi tanfiidi wasiyatin dhaxal kasta way u taallaa dardaaran fulintii oo la fuliyo dabadeed ayaa waxa weeyaan kaasi dhaxalkaasi idiin sugnaanayaa dardaarankaasoo yuusiina ay ku dardaarmeen haweenku bihaa dardaaranka oo mar walba yuusiina iyo yuusiidu bimacna almaadi waxaa loogu awilayaa waayo meydkii wuu dhintay dardaarankiina waa tegey mudaaric wax soo socda ma aha ama xaali oo taagan marka waa mudaaric maadi looga jeedo marka dhaxalkaas waxaad u soo qadartaa yastaxiquuna dalik raggu waxay dhaxalkaa mudanayaan min bacdi wasiyatin ay min bacdi tanfiidi wasiya dardaaran fulintii dabadeed dardaarankoo yuusiina haweenkii ay dardaarmeen biha wasiyada aw daynin aw min bacdi qadaa'i daynin ama dayn lagu lahaa gudista laga guday dabadeed ayay mutaysanayaan miiraadka ah walahunna haweenkii waxa u sugan alrubucu waa hadday haweenkii hadheen raggiina yihiin kuwa dhintay walahunna haweenkii waxaa u sugnaaday alrubucu xoolihii afar meeloodow meel ayaa u sugnaaday oo mimaa kii ka mida taragtum aa ka tagteen raggiiow haweenkiinni in lam yakun haddaanu idiin sugnaanin lakum idinka waladun ilmo raggii dhintay ow carruur haddaydaan ka tegin xoolihiinna haweenkiinnii rubuc bay ku leeyihiin fa in kaana hadduu idiin ahaado lakum idinka waladun ilmo oo carruur ka tagteen falahunna haweenkii waxa u sugan athumunu siddeed meeloodow hal meel oo mimaa xoolihii ka mida taragtum aa ka tagteen yastaxiqna daalika u soo qadar haweenku miiraadkaa waxay mutaysanayaan min bacdi wasiya ay min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintiisa dabadeed dardaaranka oo tuusuuna macnaha ay ku dardaarmeen haweenku bihaa dardaaranka aw daynin min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii oo tuusuuna idinku raggii haddaad tihiindhe aad ku dardaarmaysaan bihaa dardaaranka macnaha aad ku dardaaranteen awsaytum waa bimacna almaadi kuwa lala hadlayaana dee waa raggii fa in kaana lakum hadduu idiin sugnaaday raggiyo waladun ilmo oo carruur ay aad ka tagteen falahunna haweenkii waxa u sugan athumunu siddeed meeloodow meel oo mimaa kii ka mida taragtum aa ka tagteen raggii haddaad tihiin waase min bacdi wasiyati min bacdi tanfiidi wasiya dardaaran fulintii dabadeed ayay mutaysanayaan miiraadka ah haweenku dardaaranka oo tuusuuna bihaa ay awsaytum bihaa aad ku dardaaranteen raggiiow aw daynin aw min bacdi qadaa'i daynin ama dayn laydinku lahaa gudista laydinka guday laydinka bixiyey dabadeed ayay miiraadka ah haweenkii mutaysanayaan halkaana waxaa lagaga baxay raggii iyo dumarkii kolba ka horeeya miiraas waxay helayaan hadduu farac jiriyo haddaanu jirinba wa in kaana rajulun yuuratu kalaalatan halkan intan dambe waa xukum gaaraho haddii meyd goblanihi u dhinto oon waalid iyo walatoona ka tegin asal dhaxla oo asalka marka la leeyahay waa aslun dakar oo aabbihii ama awowgii asal wax dhaxlo oo xagga ragga ah kama tegin hooyadu iyadu waxba saamayn mayso hadday joogto laakiin asal raga kama tegin xaggii aabbaha ama awowga faracna kama tegin marka waa goblan baa la yidhaha kalaala markaa haddii meyd sidaasi uu dhinto oo rag ama dumar ah oo walaalo mooyaane asal iyo farac midna aan ka tegin dhaxalkiisu wuxuu noqonayaa ikhwadanna waa ikhwa liummin baa la yidhaah waa walaalihii hooyado axkaam gaaray dhaxalka dhexdiisa ku leeyihiin oo masaa'ilka kale ay kaga soocan yihiin marka alikhwa liummin waa walaalo ay kulmisay hooye oo xagga hooye ka walaaloobay haddaba walaalaha hooyada ku walaaloobay waayo waaba la akhriyay qiraa'ada ibni mascuud sida jalaalaynkuba uu tilmaamayo walahu akhun aw ukhtun limin ummin meydkaasoo ka tegay walaal raga ama gabadh ay walaala yihiin oo min ummin xagga hooye ay ka walaaloobeen waa la akhriyay qiraa'atu ibni mascuud waana ijmaaca ummadda yacni culimmada muslimiinta in ikhwadani ay yihiin ikhwa liummin waayo alikhwa alashiqaa iyo alikhwa liab suuradda aakhirkeeday ku iman doonaan oo wain kaanuu ikhwatan rijaalan wa nisaa'an falidakari midlu xadil untayeyni waa ashiqadii iyo ikhwa liab kuwanise waa ikhwa liummin xukum gaaraanay leeyihin marka ikhwa liummintani meydkii kalaalada ahaa een asal iyo farac waarisa midna ka tegin ee walaalo dhexlayuun ka tegey haddii walaal keliyo nina uu ka tegey ama walaal keliyaoo gabadha uu ka tegey laakiin bishardi waa walaal keliya ama inan ha noqda ama inan ha noqdee waa keli sudus bay leeyihiin maaha way kulmeen waa inan keliya ama inan keliya walaalihiin buu ka tegey mid walba gaar ahaantiisa wuxuu u mudanayaa sudus markuu keligii yahan cidi wehelin inan keliya ama inan keliya oo falikulli waaxidin minhuma sudusda wey fa in kaanuu aktara min daalika hadday ka bataan mid oo laba iyo wixii kasii badan wayna kan yidhi tacadudku labuu ka bilaabmaa markaa laba iyo wixii kasii badan oo ama rag keliya ama hablo keliya ama isku jira fahum shurakaau fi thuluthi waxba isma dheeraysanayaane xoolaha saddex meeloodow meel ayuunbay wadaagi doonaan waxaa la yidhi ikhwa liummintani waxay la gaar yihiin horta kow yataqaasamuuna bisawiyati iyagu kuma dhaqmaan qaacidadii ama aayaddii lidakari midlu xadil unsayeyni iyaga kuma dabaqmaso oo habla iyo inamo si siman bay huludka u qaybsamayaan u qaybsanayaan oo waxba isdheeraysan maayaan horta masaa'ilkii faraa'idka waa kaga duwan yihiin lidakari mithlu xadil unsayeyni waxaa kalooy kaga duwan yihiin waxay la dhaxlayaan yarisuuna maca man yudluuna bihi lilmeyit waxay dhaxalka la wadaagayaan ciddii meydkaba isu keentay ee u sababtay oo hooyadood ah ila iyaga iyo meydkaba waxaa isu keenay waa islaantan dhashay joogta iyadiioo goobjooga xijaabi maysa way la dhaxlayaan waxaa kalooy kaga duwan yihiin laa yarisuuna ila fi hadihi lmas'ala mas'alata alkalaala saddexdaa qeyd mas'alatlkalaalunbay wax ku dhaxlayaan ciddii meydkan u keento hooyada xijaabi maysa way la dhaxlayaan si siman bay labiyo dhadig u qaadanayaan khaas waxay u tahay ikhwa liummin ikhwa liabin iyo ikhwa alashiqaa waa kuwa ilaahay kaga warramay wain kaanuu ikhwatan rijaalan wa nisaa'an falidakari mithlu xadil untayeyni waa inoo iman doonaan allah waxau ihi wain kaana hadduu ahaaday rajulun nin ninka oo yuurasu la dhaxlayaa kalaalatan kalaala hadduu ahaaday goblan an asal wax dhaxla iyo farac wax dhaxla midna aan ka tegin walaala mooye aw imra'atun ama haweeney hadday ahaato haweeneydoo tuurasu iyaduna la dhaxlayaa ey kalaalatan iyaduna goblan hadday ahaato asal dhaxla iyo iyo farac dhaxla midna aanay ka tegin laa aslan waarisan walaa farcan waarisan oo walahu mawruuska uu u sugnaado damiirka hu waxaad ugu celisaa mawruusnimo waayo waxaa lasoo sheegay imra'a iyo rajul mudakar iyo mu'anas way kala duwan yihiin marka walahu walaha lama odhan labada isku mid waxaa ugu wada noqon kara mudakar iyo mu'anasba ilan waa nin iyo haweenaye mawruus ayaa kulmin kara marka walxaal lahu uu u sugnaaday mawruuskaa la dhaxlayo ama rajul ha noqdo ama mar'a ha noqdo waa isku mide akhun walaal keliya uu sugnaaday oo raga aw ukhtun ama walaal keliyo yacni gabadhoo dhadiga uu sugnaaday oo hal gabadhaa dhaxlaysoy walaala yihiin ama hal inanoy walaala yihiin baa dhaxlaya falikulli waaxidin mid walba waxaa u sugnaado minhumaa labadoodan ka mid a assudusu lix meeloodow meel waase bishardi linfiraad waa walaal keliya ama inan ay walaala yihiin oo keligeeda ma wada joogaan haddii kale xukumku kan dambuu noqonaya fa in kaanuu haddaba hadday ahaadaan kuwa dhaxlaya mawruudka kalaalada ah agsaro wax ka badan min daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo akh iyo ukhto hadday ka badan yihiin oo laba iyo wixii kasii badan labiyo dhadig siday doonaan ha isugu jiraane fa hum iyagu shurakaa'u waa kuwo wadaagaya fi thuluthi thuluth bay wadaagayaanoo xoolihii saddex meelood oo meel ayuunbay wadaagayaan kalana badsan maayaan yastaxiquuna daalika kuwaasi waxay miiraadkaa mudanayaan min bacdi wasiyah ay min bacdi tanfiidi wasiyah dardaaran fulintii la fuliyo dabadeed dardaarankoo yuusaa la dardaarmay bihaa wasiyada aw daynin aw min bacdi qadaa'i daynin ama dayn lagu lahaa oo laga bixiyey dabadeed ayay miiraadka mudanayaan ghayra mudaarin xaal u ahaaday mid aan lagu dhibayn wasiyadaasi ay ahaatay iyo dayntuba oo ghayra mudaarin damiirka wasiyada u noqonaya ka xaalee oo ghayra mudaarin xaal ay ahaatay wasiyadaasi midaan lagu dhibayn warasadii wax dhexlayay oo dhibiddu maxay noqon kartaa huludkii wax ka badan in dardaarankii laga fuliyo ama ku waariso marka horeba xaq miiraadka ku lahaa laga siiyo dee waa idraar sidaa haddii la doono in la xukumo la fulin maayo waana qalad marka khayra mudaarin xaal ay ahaatay wasiyadaasi mid lagu dhibayo warasada kayrkeed macnaha mid aan lagu dhibaataynayn kuwa wax dhexlaya oon dhib iyo darar ku ahayn iyadiyo deyntu toona oo deyntana in lagu dhibayo maaha dee inuu deyn u sheegay deyn aan laguba lahayn hebel baa wax igu lahaa siduu kuwan u seejiyo xoolaha la fulin maayo haddii la ogaado marka labaduba darar waa inay ka madhan yihiin dardaaranka iyo deyntu labaduba wasiyatan waxaad ku xidhaa yuusiikumullaahudii ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa ubadkiinna wasiyatan dardaaran yuusiikum ullaahu ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa wasiyatan dardaaran dardaaranka oo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaaday wallaahu ilaahay caliimun waa kii ogaal badan xaliimun ee dulqaad badan markaa dee waa usuulu lmasaa'il laakiin wixii faahfaahina casharkii horeynu dhignayna sidan si ka faahfaahsan baynu u yar tilmaannay dee fanniga iyo kutubtiisana waa ugu noqon doontaan insha allah tilka xuduudullah ilaahay waxa uu ihi tilka taa la soo sheegay axkaamtaa la soo xusay hadday guurkii iyo axkaamtiisii tahay hadday kafaaladii iyo daryeelkii agoonta tahay hadday xaaraannimada xoolo agoomeyd in la cuno tahay hadday qeybta tarikaadka iyo miiraadka meydku uu ka tegay tahay axkaamtii oo dhan tilka ismu ishaaraha u celi markaa tilka taa lasoo tilmaamo axkaamta suuradda lagu soo xusay xuduudullah ilaahay xadadkuu dhigay weeyi ee u baahan in la dhowro oo lagu dhaqmo oon lagu xadgudbin waman axadka yutic illaaha alla ateecayo warasuulahu rasuulkiisa yudkhilhu alla waxa uu gelinayaa jannaatin jannooyin oo tajrii ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaala ay ku waarayaan fiiha jannooyinkaa dhexdooda wadaalik madkuurka alla soo sheego jannooyinkaasi alfawsi waa liibaantii alcadiimi ee weyneyd waman yacsi allah allah ruuxa caasiya iyo warasuulahu rasuulkiisa oo yatacadda ku xadgudbo ka tallaabsado xuduudahu ilaahay xuduuddiisiyo seerayaashuu dhigay iyo soohdimuhu asteeye alle ruuxa ka gudbee ka tallaaba yudkhilhu alla waxa uu gelinayaa naaran naar ayuu gelinayaa yudkhilhu waxa uu gelinayaa axadkaa xadgudbay naaran naar khaalidan xaalu ku waarayo axadkaasi fiiha naarta dhexdeeda walahu waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo muhiinun dulleeya wallaatii yaatiina alfaaxishata halkan waxaa lagu tilmaamay intii xadka zinada intaan la soo dejin xadka zinada ee rasmiga ah ee jeedalka iyo rajmiga intii ka horreysa ee islaamka awalkiisa waxaa lagu ciqaabi jiray haweenka foolxumo ama gogoldhaaf iyo zino gala cuquubo waxau ahayd guryaha in lagu xidho ilaa intay ka dhimanayaan ama faraj kale al lagu furayo raggana waxaa cuquubo u ahayd dadka dhexdoodana in lagu fadeexadeeyo waxoogaa garaacis fududna laga jaro iyadoo lagu tacsiirinayo ama lagu edbinayo intaasay aayaadkanina tilmaamayaan waxaa kalooy tilmaamayaan towbada maqbuulka ah waa ta la toobadkeena wakhtigeeda intaan qofku dhiman ama hun guriga aanay naftu isugu iman yacni laakiin qofku kol hadduu yidhaah waan toobad keenayaa xilligay naftuhun guriga soo gaadho ama se uu dhintaba aakhiro uu yidhaah waan toobad keenayaa ama kolkay cadeeddu kaba soo baxda halkay ka dhacaysay dee laga aqbali maayo intaasay aayaadkana tilmaamaya wallaatii haweenkii yaatiina la imanaya alfaaxishata foolxumadii zinada oo min nisaa'ikum haweenkiina ka mid ah ama min nisaa'ikum xaal ay haweenkiina ka mid ahaadeen fastashhiduu markhaati geliya calayhinna calaa zinaahunna zinada iyo gogoldhaafay galeen markhaati geliya arbacatan afar oo minkum wuxuu suyuudi soo qadarayaa min rijaalikum almuslimiin minkum idinka idinka mida waxaa looga jeedaa raggiinna muslimiinta ee cuduusha ah oo horta dumar xadka zinada ama faaxisho zina dumar lama markhaati geliyo waa raguun ragna waa inay afar noqdaan waa sida loo dhowray ee loo xurmeeyey sharafka iyo cirdiga ummadda islaamka xataa afartaasi waa irbadii oo duntii oo isku jirtaannu indhaha saaray maaha guri bay wada galeen maaha gogol bay wada hurdeen maaha go-bay wada huwadeen kullu haadaa ku ansixi mayso waa wax sida lagu arkaaba dee ay culus tahay waayo waxaa la diidayaa qof walba heblaayaa zinaysatay iyo hebel baa zinaysay in layska idhaahdo haddii markhaatiga nisaabkiisu dhammaystirmi waayana siddeetan jeedal oo xadulqadafa ayaa qaadiga muslimiintu ka goynaya maantana se la ysaga fudaysado waa ogtihiin shareecadu arrinkay sidaa u adkaysay fastashhiduu markhaati geliya baa alla yidhi calayhinna calaa zinaahunna haweenkaa zinaday galeen arbacatan afar oo minkum idinka idinka mid oo afar nin markhaati uga yeela fain shahiduu hadday ka markhaati kacaan afartaasi inay indhaha saareen zinada oo socota faamsikuuhunna haweenkii ku xabis oo ku xidha filbuyuuti guryaha xataa yatawafaahunna almowtu ay xataa yatawafaahunna ilaa uu ka oofsanaya almowtu ay malaku lmowt malagii geerida loo wakiishay oo ay ka dhimanayaan aw yajcal allaahu ama alla uga yeelaya lahunna iyaga sabiila waddo lagu soo furto oo jeelka ama guriga lagaga soo bixiyo markay soo degtay aayaddii suuratu nuur ee xadka zinada azaaniyatu wazaaniya fajlidu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda rajmiguna waa aayaddii lafdigeeda la nasqay xukunkeedu waa baaqiye oo ashaykhu washaykatu idaa zanaya farjumuuhuma albatata nakaala min allah wallahu casiizun xakiim nusuusta jaldiga zinada iyo taqriibu caam oo sunnadu tilmaantay sanad in la masaafuriyo iyo dhagaxin lagu dilo kii reerka soo maray ama tii reerka soo martay xukumkaasi markuu soo degay ayaa nebigu yidhi khuduu canii khuduu canii faqad jacala allahu lahunna sabiila war xukumka iga qaata iga qaata xukumka ilaahay faraj buu u yeelay waa rajmiga ama jaldiga weeyaan ayaa lagu bedelay xabsigii waladaani labadii nin noocaa loo jeedaa laba nin oo gaara maahe waa laba sinfi oo ladaanku waa caam laba sinfi oo ragga ka mid ay si guud ugu dhacayaan oo waa kuwii dhallinyarta ahaa iyo kuwii reeraha soo maray ayay ku wada dhacayaan labadaa sinfi ee ragga ka wada tirsan oo iyagana xadkoodu wuxuu ahaan jiray in lana fadeexadeeyo garaac yaroo fududna laga jaro laakiin xadkan suuratu nuur dee markuu soo degay waxay isku rogtay kuwa reerlana dee in la rajmiyo kuwa aan reer soo marinna boqolkii jeedal laga jaro sanadna la mastaafuriyo waladaani labadii ragga ahaa ee ya'tiyaani haa haa oo foolxumada iyo faaxishada zinada aan la imanayay minkum xaala idinka idinka mid yihiin raggiyow fa aaduuhumaa dhiba af ahaan u dhibo ceebeeya gacan ahaanna u dhiba oo garaac fudud ka gooya oo ka jara fa intaaba hadday toobad keenaan oo aslaxa hagaajiyaan xaalkooda faacriduu isaga jeedsada canhumaa labadooda oo yacni labadaa noocee ragga ka mid a laba qof maahe waa laba sinfie isaga jeedsada oo dib ha u dhibina kol hadday toobad keeneen faraha ka qaada waayo in allaha alle kaana waxa uu ahaaday yahayna weligiina ahaan doonaa tawaaba mid toobad aqbal badan raxiiman oo addoommadiisa u naxariista inama tawbatu ay inama tawbatu lmaqbuula towbada la aqbalaya ee muctabarkii waxay ahaatay uun ee calallaahi alle korkiisa ahaatee rabbi uu aqbalaya waxay uun ahaatay liladiina kuwii unbay u ahaatay u sugnaatay yacmaluuna samaynaya assuu'a xumaanta bijahaalatin xaala kownihim bijahaala xaal ay jahli iyo garasho la-aan kaga sugan yihiin uma yatuubuuna looma jeedo waxani inuu dembi yahay ayaanu garanayn waa garanaya laakiin xaaladda uu samaynayo waa jaahil oo cadamada alleh iyo foolxumada dembiga iyo cuquubada ka dhalanaysa markaa hawada ayaa sikhraamise oo isma oga marka dambuu qoomamaynaya waayo culimmadu waa kuway yidhaahdeen laa yacsi illaaha ilaa jaahilun laakiin bijahaalatin looma jeedo inuu dembi yahayba ma garanayo ilan jaahilka waaba loo cuduri lahaa cudurdaar baabuu heli lahaa laakiin waa fii xaalati almacsiya caalim xataa hadduu yahay marka uu dembaabayo waa jaahil qadarka alle waa garan waaye markaa liladiina kuwii unbay towbadaa maqbuuladu u sugnaatay yacmaluuna sua xumaanta samaynaya bijahaalatin xaala kownihim bijahaala xaal ay jahli iyo garasho la-aan kaga sugan yihiin uma yatuubuuna dabee toobad keenaya min qariibin wakhti dhow wakhti dhow waxaa loo jeedaa qabla an yuqarqiruu intaanay ama cadeedu halkaa ka soo bixin ama naftu dhuunta isugu iman ee jaanisku furan yahay ayay toobad keeneen ee looma jeedo wakhtigay dambaabeen iyo towbada isku dhow looma jeedo min qariibku waa qabla alqarqarati walmowduun baa loo jeedaa geerina ma gaadhin naftuna halkan isugumay iman cadeeduna halkaa kamay soo bixin jaaniskii towbadu ma xidhmin un weeyaan muraadka qariib ee xagga zamanka looma jeedo uma yatuubuuna min qariibin dabee toobad keenaya wakhti dhow fa ulaa'ika kuwaasi yatuubu llaahu alla waa ka toobad aqbalaya calayhim korkooda wa kaana allahu alla wuxuu ahday caliiman ogaal badana xakiiman xikmad badana ah walaysad ma ahaani altawbatu ay ilmaqbuula towbada la aqbalayee dhabtiihi may ahaanin oo liladiina kuwii umay ahaanin yacmaluuna samaynaya asayi'aati xumaanaha xataa idaa xadara ilaa marka ay ku soo xaadirto axadahum midkood almowt mowdkii ama geeridii uu ku soo xaadiro midkood qaala odhanaya markaa inii anigu tubtu waa toobadkeeni al'aana hadda walaladiina kuwiina towbadii uma sugnaanin yamuutuuna dhimanayey walxaalhum iyagu kufaarun ay gaala yihiin ulaa'ika kuwaasi actadnaa waxaan u diyaar garayna lahum iyaga cadaaban cadaab cadaabku aliiman ay mowliman xanuujiya macnaha kuwa siday dembiga u walaaqanayaan mar alla markay geeridu soo gaadho waxaa looga jeedaa axadahum almowt asbaabu lmowt asbaabtii dhimashada arkaan inay baxayaan oonay badbaadayn oo qarqarada halkaa naftu isugu timaada yidhaha haddaan toobad keenay ama aakhiro markay dhintaan bee cadaabka indhahooda ay cayntiisa ku arkaan ay yidhaahdaan maantaanu toobad keeni dee laga aqbali maayo aakhirana lagaga aqbali maayo adduunkana cinda alqarqara laga aqbali maayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisu nisaa halkanna waxaa lagaga warramayaa dhaqax xun oo jaahiliyadii hore ay lahayd innaka lafteenna laga yaabo waxyaabaha qaarkood inay baaqi inagaga yihiin waxa weeye jaahiliyadii hore haweenayda marka ninkeedu ka dhinto waxa dhaqan u ahayd in waxa weeyaan ninkaa xigtadiisu ay gabadhaa siday doonaan ka yeelaan oo sida xoolaha loo kala dhaxlo ayay gabadha u dhexli jireen kol haddii ninkii ka dhintay waa ninka xigtadiisii awliyaa ul umuurkii ninka ugu dhowaa ayaa gabadha sida xoolaha u dhexli jiray dabeed hadday doonaan oo quruxdeediiyo xoolaheeda damcaan way guursan jireen iyagoon meherna ka siinayn hadday doonaan cid kale intay u guuriyaan bay meherka ka qaadan jireen hadday doonaan waa cadili jireen oo iyana may guursan jirin cid kalena umay guurin jirin arrintaa waxaa tilmaamaya xadiidka ibnu cabbaas ee bukhaari ku sugan kaana idaa maata arajulu kaana awliyaa'uhu axaqa biimra'atihi in sha'a bacduhum tazawajaha wain sha'a zawajaha wain sha'a lam yuzawijha fahuwa axaqu biha min ahliha faanzla allahu hadihi alaaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisu nisa'a karaha yacni marka uu ninku dhinto ninka xigtadiisa iyo awliyadiisaa noqon jiray haweenadiisa cid walba kuwa ka xiga oo siday doonaan ka yeela markaasaa aayaddan alla uu soo dejiyo oo uu yidhi xalaal idiinma aha haweenka inaad khasab ku dhaxashaan arrintaa markaa waxa shabah ku leh oo u yaro eg dee dumaasha oo innaka marka ninkii uu dhinto gabadhii ninka walaaladii iyo xigtadiisii yacni dadkeenna waxa caado oo cid kale ma soo ag mari karto waaba laga dagaalamaya cid kale haddii usoo dhawaato xigtadii ninka uunbaa dumaalaysa qaabkaasina waa khalad gabadhu khiyaar bay leedahay hadday raalli ku tahay dumaasha waa ansax sidii loo guursan jiray haween baa loo guursanayaa dee awlaaddana waa udanoo waa adeerkood haddaanay doonayn lama khasbi karo dadka kale kama xigaan marka ninku khasab inuu dumaal ugu leeyahy waa inaanu moodin carruurtu adeerka u yahay siduu u daryeelaya isagaa u taallaa laakiin gabadhu khiyaar bay leedaho khasab lagu dumaali maayo markaa dumaasha iyo xigsiisanka iyo xigsiisankana dee waa ninkii gabasha gabadhu hadday ka dhimato iyadu halkan calaaqa lama lehe waynu n kusoo waynu ku cadafnay uune waa dee ninkii oo gabadhii ka dhimato walaasheed loogu xigsiisamay haddii ninka la jeclaa oo reerka ay isku roonaayeen marka arrimahaasoo dhammi waa sax laakiin cinda aridaa gabadhii waxaa la dumaali karaa markay raalli ka tahay gabadhii waxaa lagu xigsiisami karaa ninkii markay raalli ka tahay lama khasbi karo waxaa kaloo ku jirta walaa tacduluuhunna haweenkii ninkii gabadhii markuu naco inuu u dhibaateeyo si ay isku furato oo si xooluhu u siiye ay u soo celiso oo meherkeediiyo maal uuga qaato ayuu diiqad iyo dhib gelinaya waa xaaraan waayo khuluca bannaani waxa weeye xagga gabadha markay arrinku ka yimaada ninkii oo jecel gabadhii markay nacdo waxaa la banneeyey inay isfurato oo iyadu meher iyo maalkeeda ay dalqadeeda ku iibsato laakiin ninkii markuu naco inuu dhibaateeyo si ay isku furato xaaraan weeyaan taasina oo walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhun ha uga mancinina ciday doonaan inay guursadaan intaa fasaxdaan si aad xoolahoodii u qaadataan oo ninkii haweenadiisii uu nacay u dhibaato gelinaya inay isfurato ayaa nahyigaasi ku socda oo arrin xaaraan ah ilaahay waxau ihi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa yaxilu xalaal idiin maaha lakum idinka an tarituu inaad dhaxashaan annisaa haweenkii karaha khasab aa ku dhaxashaan oo idinku sidaa doontaan ka yeeshaan xaq ma aha walaa tacduluuhunna haweenka ha u diidin oo ha ka mancinina inay cidday doonaan guursadaan oo haddaan nacdeen iska fura cidday doonaan ha guursadaan marka ha ka mancinina taas oo ha u cadilina oo ha u xanibina haweenka litadhabuu si aa ula tagtaan bibacdi maa aataytumuuhunna xoolahaa siiseen wax ka mida si aa ula tagtaan oo uga qaadataan oo markay diiqad gasho u tidhaahdo meherkaygii baan isku furtay ama xoolahaas ayaan ku siinay fur si aanay taasi u dhicin marka haweenkii ha mancinina hana xanibina si aad xoola uga qaadataan ilaa an yaatiina inay haweenkii la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin foolxumo oo zina ah foolxumadoo mubayinatin cad yacni waxaa lagu fasiray ama gogol dhaaf ama afxumo oo afxumo ama gogol xumo labadaa mid hadday la timaado in loo dhibaato geliyo inay isfurato waa la banneeyey waayo iyadaa foolxumadaa fashay oo markaa haddii loo dhibo si ay isku furato waa la banneeyey faaxishaday samaysay darteed wacaashiruuhunna haweenkii la dhaqma oo bilmacruufi wanaag kula dhaqma fain karihtumuuhunna haweenkii haddaad nacdaan fa casaa an takrahuu waxaa mudantihiin inaad nacdaan shay a shay oo wayajcal allahu allana uu yeelo fiihi shaygaad nacdeen khayra khayr khayrka oo kaiira fara badan laa yafruq muuminu muuminatan in kariha minha yani khuluqan radya minha aakhar oo xadiid baa wuxuu ahaa ruux muumini muuminaad yaanu waxa weeyaan sii dayn oo aanu furin oo aanu faraha ka qaadin waayo hadduu dhaqan ku naco tukaluu raalli kaga noqon qof wada toosan oo wada saliimii ma jiro haddaad wax ku inkirto wax kalaad ku ogolaan marka intuu qofku sabri karo inuu sabro ayaa aayad iyo xadiidkuba ay tilmaamayaan waxaana suurowda adoo nacay in wanaagba kuugu jiro sabirkuna kuu roon yahay wa in aradtum haddii aad doontaan istibdaala zawjin haweeney inaad ku bedelasa yacni istibdaala zawjin xaas ama gabadh inaad ku bedelataan makaana zawjin gabadh kale meesheed oo mid aad qabteen inaad furtaan doontaan mid kalena aad guursataan owaatiitum aad siisaan ixdaahunna midkood oo taad doonayseen inaad furtaan ee hore aad u qabteen qintaaran xoolo fara badanna aad siiseen falaa taakuduu ha ka qaadanina minhu yani xoolahaa siiseen shay a waxba ataakuduunahu oo miyaa xoolahaa siiseen ka qaadanaysaan buhtaanan xaalu yahay been abuurad iyo wa ismaa dembi dembigoo mubiina cad wa kayfa taakhuduunahu xoolahaa siiseen sidee uga qaadanaysaan walxaal qad afdaa u gaadhay bacdukum barhkiin ilaa bacdin barhka kale macnaha ay isgaadheen oo isu galmooteen oo wada dhaqanteen oo macnaha waa sarbeeb lagu sarbeebaya jimaacii oo wa akhadnaa ay haweenkuna idinka qaadeen minkum idinka miihaaqa ballan khaliida oo adag oo inaad si wanaagsan ula dhaqantaan ballan adaga idinkaga qaadeen sidee xoolihii ugala noqonaysaan macnaha xoolahaad siisay intuu doono ha leekaado kuuma bannaano haweenaydii inaad u dhibto si aad xoolihii ugala soo noqoto xaq bay u yeelatay waayo meherku wuxuu gabadha ugu xalaaloobaa bima staxalla min farjihaa wuxuu ku bannaystuu kula dhaqmay muqaabilkeedu waa meherka uu bixiyey allah waxau ihi walaa tankixuu aayaadkanna waxay tilmaamayaan si kooban muxaramaatu nikaax oo afar u qaybsanaya muxaramaatun binnasabi wa muxaramaatun binnikaaxi wa muxaramaatun biradaaci wa muxaramaatun biljamci haweenkii guurkoodu xaaraan kaa ahaayo inuu xaaraan kaaga noqdo musaaharo iyo xididnimo iyo guur dartii oo sida aayadii aabbo aabbaha wixii uu yacni islaantii uu soo guursaday waa aayo aabataynu idhaaye dee muxaram baa guurkeedu kaa yahay aabbahaaba wuxuu waxa weeyaan hore u soo guursaday waxaa kaloo muxaramaatu nikaaxa ah dee waxa weeyaan wa xalaa'ilu abnaa'ikum oo inamadaadii adigu aada dhashay haweenkay guursadeen muxaram bay kaa yihiin wa xalaa'ilu abnaa'ikum waxaa kaloo muxaramaadkii musaaharada iyo xididnimada soo gelaya wa ummahaatu nisaa'ikum waa sodohihiini sodohdaadii waa kaa xaaraan waxaa kaloo ka mid a wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum o waa hablihii haweenkiinu rag kale u dhaleen ee guryihiinna kusoo koray fii xujuurikum mafhuumale meeshay doonaan ha ku koraan ee haweenaydaada inateedii laakiin waa haweenaydaadaad la aqal gasheed isgaadheeneed u galmootay inateedii waa kaa muxaram haddaanad u galmoon oo kala tagtaan idinkoonis arag dee markaad haweenaydii furto waxa weeyaan waad iska guursan kartaa rabiibadii oo dee allaatii dakhaltum bihinna ayaa lagu shardiyey saddexda kale shardi uma aha mujarad meherka lagu xidhay bay muxaramaad ku noqonayaan tan laakiin waxaa lagu xidhay fa in lam takunuu dakhaltum bihinna falaa junaaxa calaykum muxaramaatu annasab dee waa hooyooyinkii hablihii walaalada hablahaagii walaalada edooyinka habaryaraha hablahaad abtiga u ahayd kuwaad adeerka u ahayd waa muxaramaatu nasab muxaramaatu ridaac waxaa laga tilmaamay laba oo wa ummahaatukum allaatii ardacnakum wa akhawaatukum min aradaaca waa islaantii naaska ku nuujisay iyo hablahaad naas wada jaqdeen muxaramaatu ljamci kuwa in la kulmiyo ku xaaraantinimooba ee mid walba gaarkeed xalaal ay u tahay waxaa tusaale looga soo qaatay wa an tajmacuu bayna alukhtayni gabadhaada walaasheed intaad qabto inaad iyada u keentaa waa kaa xaaraan haddii la kala tago dee iskeed mid walba xalaal bay kuugu tahay laakiin kulmintaa muxaram ah waxaa sunnadu haleeshiisay laba kale oo nebigu waxa uu yidhi laa yajmacu bayna almar'ati wa cammatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha haweenayda iyo habaryarteedna lama kulmiyo haweenayda iyo edadeedna lama kulmiyo sidaa haweenayda iyo walaasheed aan loo kulmin labadaana sunnadaa ku dartay marka muxaramaadku dee kuwo kaloo sunnadu ay faahfaahisay ku dartayna waa jiraan laakiin usuusha muxaramaadka oo saddexdaa noocee muxaramaatu nikaax iyo muxaramaatu nasab iyo muxaramaatu lmusaahara iyo muxaramaatu ljamci afartaas usuushooda ayaa aayaadkan lagu tilmaamaya allah waxau ihi walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa waxay guursadeen aabaa'ukum aabayaashiin min annisaa'i haweenka xaalay ka mid yihiin ilaa maa qad salafa wixii hormaree horreeyey mooyaane waxaa la yidhi jaahiliyadii hore muxaramaadkan dumarka dhammaantood umay dhowaan jirin laba mooyaane aayada aabbo iyo walaalaha la kulminayo sidaa darteed baa labadaba ilaa maa qad salaf ayaa ayaayna tusinaysa kuwa kale ilaa maa qad salaf lama odhan waayo markii hore kuwan way iska macaamili jireenoo waxaa la leeyay wixii hore waa laydinka dhaafee wax dambe ha u dhowaanina walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa waxay guursadeen aabaa'ukum aabayaashiin oo min annisaa'i haweenkii ka mid a ilaa maa qad salafa wixii tegay mooyaane istitnaa munqatic haddii laga dhigo laakina maa qad salaf ha yeeshee wixii hormaray macfuun canhu dee waa laydinka saamaxo laydin qabsan maayo waayo inahu guurkaasi kaana waxa u aaday faaxishatan foolxumo iyo wamaqtaa cadho waa ashaddu lqadab ay sababa maqtin aw daa maqtin mid cadho u saaxiiba ama cadho sababaya ayaa guurka noocaasi ahaaday wasaa waa xumaaday huwa nikaaxaasi sabiila wadda ahaan xurimad waxaa laydinka xarimay calaykum korkiina ummahaatukum daatadooda taxriimka kuma dhacayo ee mudaaf usoo qadar nikaaxuu ku dhacayaa ay nikaaxu ummahaatikum hooyooyinkiin guurkoodii baa laydinka carimay iyo wa banaatikum hablihiin iyo wa akhawaatikum hablihii aad walaalaha ahaydeen iyo wa cammaatikum edooyinkiin iyo wa khaalaatikum habaryarihiin iyo wa banaatulakhi walaalkiin hablihii uu dhaleed adeerka u haydeen iyo wa banaatulukhti walaashiin hablihii ay dhasheed abtiga u haydeen iyo wa ummahaatikum hooyooyinkiinni allatii hooyooyinkii ardacnakum idin nuujiyey naaska iyo wa akhawaatikum walaalihiinni hablaha ahaye min alradaacati naaska xaggiisa aad ku walaalowdeen ee naas aad wada nuugteen iyo wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina qabtaan hooyooyinkoodu waa sodohihiiye ayaa laydinka xarimay iyo wa rabaa'ibukum hablihiinni aad guryihiinna ku rabaynayseen allaatii kuwaasoo fii xujuurikum dhabtiinna ku sugan macnaha guryihiinna oo min nisaa'ikum haweenkiinna xaggooda ka ahaaday macnaha haweenkiinnu rag kale ay u dhaleen allaatii haweenkaasoo dakhaltum aada u gasheen bihinna iyaga oo macnaha iskaadheen oo u galmooteen fain lam takuunuu haddaydaan ahaanin dakhaltum kuwo u galay bihinna iyaga oo idaan iskaadhinba falaa junaaxa dembi calaykum korkiina idinkama saara rabaa'ibka inaad yacni rabaa'ibta ama rabiibooyinka inaad guursataan haddii islaantii aa kala tagtaan kol haddaydaan iskaadhinba marka culimmadu waxay yidhahdeen fii xujuurikum laa mafhuuma lahu mafhuumu mukhaalafa ma leh ee kharaja makhraja alghaalib sida haalibka ah inatu hooyadeed bay la kortaa oo gurigeeda ku korisaa laakiin meel kale bay ku kori kartaa marka fii xujuurikum qeyd mafhuumle ma aha ama gurigiinna ha ku koraan ama guri kale ha ku koraan waa muxaramaadka wa xalaa'ilu abnaa'ikum inamadiinna kuwii xalaasha u ahaa waa haweenkay guursadeen baa laydinka xarimay alladiina inamadaasoo min aslaabikum dhabaradiinna ka ahaaday waxaa la diidayaa kuwii tabaniga oo jaahiliyadii hore dee carruur aanay dhalin ayay inan ka dhigan jireenoo tabani marka kuwaasoo kale kuway guursadeen haweenkay fureen waa la yska guursan karaa waayo dee ilmihii dhabarkaa kasoo go-ay maaha markay kala tagaan laakiin ilmaha dhabarkaaga kasoo go-ay u dhowaan maysid gabadhuu guursaday meherba uu ku xidhay rabiibadana mooyaane kuwan kale oo sodohda iyo waxa weeyaan inankaaga xaaskiisii iyo rabiibada waxaan ujeedaa cafwan iyo zawjatul abi oo aayadii aabba ah bimujaradi alcaqdi meherka keliya ayay ku xarimayaan walow yaanay isba gaadhine rabiibaduunbaa loo shardiyey in la isgaadho taxriimkeeda iyo wa an tajmacuu inaad kulmisaan baa laydinka xarimay bayna alukhtayni labadii hablood ee walaalaha ilaa maa qad salaf laakin maa qad salafa macfuwun canhu ha yeeshee wixii hormaree tegay waa layska saamaxay oo laysu qabsan maayo waayo ina allaha alle kaana waxa u aaday hafuura mid dembi dhaafis badan raxiima oo addoommadiisa u naxariista wallaahu aclam